bismillah xamin aada umahadsan tahay shacbiweynaha soomaalida dhegaysanayana waan salaamayaa intaas kadib waa fursad kayro caadi ah in lasoo dhaweeyana ay tahay xukuumadda dhexana in lagu bogaadiyo ay tahay guud ahaan ciidamada qalabka sida ee soomaalidana waa guul usoo hoyatay ayna tahay aqoonsi in kaalin cusub ay uga banaan tahay nabad ilaalinta caalamka si gaar ah geeska afrika tan iyo intii xukuumadda ay dib u naqsiintay siyaasadeedii arrimaha dibadda waayahay ciidamadan marka wadamada gobolka qaarkood ay dirayaan ma waxaa codsaday madaxda wadankaasi koonfurta sudan mase waa un loo gartay in la diro waxay u badan tahay marka nabad ilaalin la dirayo inay saddex ku timaado in go-aanka uu ka yimaado guddiga amniga iyo nabadgelyada ee heer qaramada midoobay ama heer midooda africa ama heer urur goboleedka igada wuxuu kaloo mararka qaarkood ka yimaada codsi ka yimaada xukuumadda markaas talada haysa dalka la raba in nabad ilaalinta loo diro arrin saddexaadna way jirtaa mararka qaarkood dagaalku kirmo dhinacyada ishayaana ay ku adkaato inay dalkoodii nabadeeyaan in gobolka ama qaaradda ama guud ahaan beesha caalamka markaas ay ku taliyaan hogaamiyayaal gaara in la diro marka labadiiba way ku timid codsiga iyagana waa ka yimid laakiin waa go-aan ay igad u garteen in ciidan meeshii loo diro si loo kala dhex galo goobjoogayaal keliyana ma ahan indhahan ay ugu hayaan waaya marka wadamada igaad ku bahoobay waa ay badan yihiin profesore marka maxaa kusoo koobay uun wadamadan in ciidamadooda la diro
horey waxaa u joogay saad ka warqabtid ba aamino ciidamo kenyaati ah iyo ciidan ugandisa oo dhinaca dawladda iyo mucaarad inay ku kala dhex jiraan ay ujeedadu ahayd laakiin qorshahu ahaa si guud in loo ilaaliyo nabada yarayda meesha ka jirta markasta oo la heshiiy ciidamo gobolka iyo qaaradda ka kala yimid oo kala duwan oo ethoobiyaanka ku jiraan koonfurtana waxba ka jooga darfuur oo suudaanta shishe galbeedkeedana way joogaan waxaa marka khasab noqotay maadaama dalku uu ka tirsan yahay gobolkan geeska africa in dalalka ugu sokeeya loo baahan yahay ciidankooda in laga keeno sidaas darteedna maadaama ay horey u jireen ciidamo ethoobiyaana oo suudan dhinaca kale ka jooga iyo kuwo yar oo koonfurta jooga kenya iyo ugandana ay meeshii joogaan in markaan lagu kabo ciidan ethoobiyan oo siyaada iyo jibuutiyan iyo soomaaliba oo ay noqonayso markii ugu horreyso oo ciidan soomaaliyeed ku dhawaad soddon sano nabad ilaalin uu meel u aado ka baxsan soomaaliya waayahay wadamada ciidamada diraya sidaad sheegtay soomaaliya ayaa kamid a profesore waxaana la soconaa in soomaaliya iyadaba teeda haysato oo ciidamadeeda aanay diyaarsaneyn haddana la wado dib u habeen si ciidamada ay ula wareegaan amniga dalka marka sidee ku suuragelaysa ayaa isleedahay in soomaaliya xilligan ciidamo ay u dirto dalka koonfurta sudan waxaa laga yaabaa inuu culays ka yimaado dhinaca agabka oo ilaa iyo haddeer aan soomaaliya laga qaadin cunaqabatayntii dhinaca hubka ka saarnay tan iyo sagaashan iyo labadii ee kal hore dhowr sana ka hor la yara khafiifiyey haddii arrinkaas xal loo helo ilaa heer urur goboleed oo igad la iska garto qaabkii soomaalida loo caawin lahaa ama xataa idan looga helo midooda africa uu codsi ka yimid darteed qaramada midoobay in soomaalida ay dib dib isu qubayn karto ma jirto baahi ah in ciidan soomaaliyeed oo nabad ilaalin karaa aanu dalkii ka jirin ciidamo badan oo si khaasa loo tababaray oo agab kasta heli kara takhasus kastoo ciidan nabad ilaalin uu baahan yahayna leebay turkida tababareen ee kal horena amison baa aada uga howlanayd dawladda soomaliya saaxiibo badan oo ay qarsanaysayba si hoose ciidamo badan usoo tababara tan iyo xukuumaddii cabdullaahi yuusuf markay taaba gashay tii sheekh shariif tii xasan sheekh iyo midda hadda farmaajo iyo khayra ay halwadeenka ka yihiinba marka agab la-aan inay dhacda ayadana idan u baahan heer qaramada midoobe maaha culays weyn oo arrintaas kama jiro dhanka kale waa arrin ay tahay in la bogaadiyo dowladnimada soomaaliya iyo dib u dhiskii ciidankana ifasaale weyn muujin karta laguna sii tababaran karo suuqan caalamiga nabad ilaalintan ay soomaalida ku geli karto heer markaas ay gaarto inay dalkeedii xataa ugu tashan karto qaabkay u nabadeyn lahayd ayadoo wax kaalmoo badan oo farsamo ka badan aanan helin waayo ciidamada marka la dirayo profesore oo ka socda wadamada gobolka yaa kafaalo qaadaya tasiilaadkooda iyo mushaaraadkooda inta ay howlgalkaas ku jiraan waxay ka mid tahay qoondada nabad ilaalineed ee qaramada midoobe ee lasoo mariyo midooda africa haddana maadaama urur goboleedka igad uu maareynayo sanduuq baa jira urur goboleedka uu leeyahay oo beesha caalamka gaar ahaan qaramada midoobe iyo suuqa dhaqaalaha reer yuruba ay lacag badan ku shubaan kaasaa laga bixin doona sida hadda mushaaraadka ciidamada nabad ilaalinta amisan muqdisho jooga loo bixiyaana loo bixin doona waxay soo mari doonaan bangiga dhexe wasaaradda maaliyadda mushaaraad ka tiro badan hadda ay u qaataan askari ahaan dawladooda ay ka helaan oo u dhigma heerka qaramada midooba u hawl gasho una falgashay noqon doona marka qaramada midooba bixin doonta laakiin waxaa lasoo marinayaa sanduuq midowda africa yaala kadibna dalalka tooska uga ugu lug leh waa dalalba qasladooda dhexo bankiga dhexe maaliyadahay soo marayaan waayo markaan ka tagna arrintaas ustaadii gobolka waxaa ka jira isbedelo badan iyo dadaalo nabadeed oo lagu heshiisiinayo wadamada gobolka qaarkood kuwaasoo xurguf ay ka dhexaysay arrintaas ka waran ama dadaaladaas maxaa gobolka ay uga dhigan tahay wel furfur siyaasadeed baa iman doona sida muuqata sida haddaba bilaabatay in ethoobia iyo eritrea ay heshiiyeen in eritrea iyo jabuuti hadda heshiiskooda iyagana labadoo dhamaystir gabagabo uu iska yahay xoogaa adayg iyo tartan cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo u wada shisheeya inuu bilowdo waa laga yaabaa wadahadaladiina waxoogaa yara hakad inuu geli karo mustaqbalka dhow laakiin ilaa hadda fafaalaha muuqda waxaa weeyaan in loo bixi doono jawi nabadeed mid caano mid dawladnimo soomaaliyana waxaan umalaynaya dadka soomaalida farxad ugu filan tahay kaalintii ay ka qaateen ee xukuumadda hadda jirta isu soo dhaweyntii eritrea iyo jabuuti xilli la tuhunsanaa saaxiibtinimadan cusub inay dhib un keeni karto haddii marka dalalka gobolka ay si caafimaad qabta isula qaataan waxaad moodaa in mustaqbal cusub oo ifay loo bixi doono taasoo ay tahayna in dalalka aan weli wada hadlin sida etoobiya iyo soomaaliya o kale laftigooda ay u baahan yahin inay ka wada hadlaan wixii taariikha oo xuduud iyo wax lamida ku saabsan adeega iyo tartanka cusub ee quwadaha shisheeye ee aad sheegtay siduu ku imaan karaa marka saameyn inteesa la-eg uu ku yeelan karaa dadaalada nabadda iyo isbedelada gobolka ka socda waxaa suurtagala tartan dhaqaale oo cusub inuu yimaado oo midka hadda dekedaha soomaalida ta jibuuti dekedaha eritriyaanka iyo etoobiya oo deked la-aana danaynta imaaraadku ay danaynayaan geeska africa xulafada ay sacuudiga iyo masar iyo baxrayn ay leeyihiin iyo suurtagalnimada dhinaca kale in qatar iyo iiraan iyo turkida iyo ruushka ay ayaguna dhinac u midoobaan in markaas dagaalkii qabooba oo markaan dhaqaalo ku ku lug leh inuu dib usoo noolaado waa suurtagal taasoo ay tahay looma qorshala asaan dareensanahay sidii arrintaasna loo xallin laha marba haddii colaada etoobiya eritrea dhex taala la xaliyey midda eritrea jabuuti hadda dhex taallana ay gebageba tahay waxaan aaminsanahay kuwaasna in xal loo heli doono dadka tartamayo hadda ka arkay geeska fursado dhaqaale inay kasoo baxeenna ay ku qasbanaan doonaan ismiisaamaan si aan dawlado cusub la isugu dirin colaad cusubna aanay geeska uga soo aloosmin